mursal sheekh maxamed yuusuf xeefow waa afhayeenka maamulka gobolada dhexe walaal waa dhacay dagaal baa dhacay dagaalkaa waxaa lagu soo qaaday dowladda gobolada dhexe shacabkeedii iyo maamulkeedii baa weerar lagu soo qaaday weerarkaa xalay waxaa lasoo qaaday lixdii saac ama laba iyo tobankii saqdi dhexe xilliga loo yaqaano dagaalkaas markii hore waxaa bilaabay wuxuu ka bilowday xarunta madaxtooyada maamulka gobolada dhexe ayuu ka bilowday iyo saldhigga degmada dhulsamareebeed ee xarunta maamulka gobolada dhexe dagaalka noocaas ahayna marka waa xaafado badan oo magaalada kamid oo ku fiday waxaa soo qaaday kooxa saddex qaybood afar qaybood isugu jira qayb kamidu waa ciidankii xooga dalka soomaaliyeed qayb ka tirsan oo koob iyo labaatanaad qaybna waa ciidankii nabad sugudeysa doonka qaranka soomaaliyeed ciidan matalayay oo ka socday qaybna waxay ahayd ciidan niman meeshaan ku xaraysan oo galmudug dadku yaqaanaan taamar qaata qaybta saddexaadna waxay ahayd niman siyaasi oo la yidhahdo axmed cabdisalaam taageersanaa afartaas qaybood baa weerarka soo qaaday hade iyagana ilaaha shartoodii dadka ka bixiyey haddana haddana xaaladda aad bay degan tahay waan gartay laakiin marka aad leedahay aad tirinaysid intaas oo ciidan oo kala duduwan taa qudheed miyaan u muuqan inaydinaan garanayn cidda aad la dagaalamaysaan aad walaal anagu cidaanaan aqoon lama dirirno cidda aan la dirirayna waa naqaanaa ciddana soo weerarta baan naqaanaa maxaabiisteedii baan haynaa aad baan unaqaanaa waana garanaynaa laakiin xaqiiqda baa la rabaa in la taabto ciidamadan ciidan waxay kusugnaayeen toosay kusugnaayeen dhuusamareeb waxay ka tirsanaayeen marka hore ciidanka dowladda soomaaliyeed kamiisa gaalaha watay wuxuu noo sheegay inuu barnaamijkaas kasoo laabtay dadkiisa deegaankiisa uu joogayo sidaas ayaan kusoo dhaweynay kadibna waxa waaye abaabul iyo dagaal dhexnimada ka sameeyey sidaas ayaana kula dagaalka taa kusoo qaaday ciidamada kala qayb waxay kasoo kaceen xerada xera xere ku taalaan deegaanka loo yaqaano gudi labo ciidankaas waa ciidanka qaybta koob iyo labaatanaad oo ka tirsan yahay saraakiisha wata iyo tiradooda la yaqaanaa ciidanka qaybta labaadna waxay kasoo saddexaadna waxay saldhigood u ahaa degmada cadaado waxay isugu jireen ciidankii waxa waaye maamulkan adaxmin dadka u yaqaanaan galmudug oo ciyaalka meesha meelaha ku aruuriyeen ayuu ahay ciidanka saddexaadna waa ciidankii shalay degma deegaanka camaare aagiisa shaafka kula diriray oo waxa waaye halkaas shalay waxa waaye shaafka kula diriray ayaan kasoo wareegay waxayna isugu jiraan ciidankii nabad sugudda waan gartay haddaan kaa dhex dowladda federaalka si toos loo taga af ayaan haddaan kaa dhex galo muxuu ku dhammaaday dagaalkaasi waxa uu ku dhammaaday in deegaankii uu si toosa gacanta usoo galo nimankii dagaalka bila qaaday saraakiishoodiina qaybo badan oo kamid a waa la hayaa gacanta lagu dhiga maxabitaana loo hayaa gaadiid ay ka carareen oo badanna waan ka qabno oo waa haddaan haynaa gacantamada ku jira xaaladanadana guud ahaan aad bay hadda u degan tahay deegaanka xaaladiisa aad bay u degan tahay marka aad afhayeen dadka u sheegtay in intaasoo ciidan idinsoo weerareen haddana aad sheegtay inaad qaqabateen taasi miyaanay muujinayn uun idinka dhexdiina in khilaaf ka dhex jiro oo taas aad ku qarinaysaan eeddo aad meel kale saaraysaan
waamasin tartar dadkaan hayno waa soo bandhigi doonaa saxaafadda aan soo bandhigi doonaa qolihiina soo weerarana de hadda qaybo qolahaanan hadda maxabiiskiina kuma jirto qolo walba dhaawiceeyi ka cararta baan haynaa marka wax walba shacaboo banaanka yaala usoo bandhigi doonaa waxaan gaadiid qabanay iyo waxaan hub kala qabanaba fagaaraha keenin doona haddii ilaa yidhaha laakiin saxaafadda aan bandhigi doonaa laakiin waxaa la sheegayaa in talis ciidamadiina ka mid ahaa oo dhinaca mushahar ka gadooday uu arrintani ka dhashay ee aanay ahayn cid meel kale idinka timi arrintaa maxaad kaga jawaabi lahayd
wana wax talisoo ciidamada ka gadoobay middoodna ma jiraan marka xaqiiqda laga hadlana waxaas waa waxa waxa waaye dadku iska iska buunbuunsanayaan dagaalkaanu nuuca u ahayna waa la yaqaanaa waana lacag yahay marka wax weyn oo hadda waxa waaye hadda magac loo bixiyo ubaahan ma ahan dagaalka inayna lagu soo qaado cidda lagu soo qaadana waa naqaanaa laakiin taliyo waa cidda haddaan sheegayna laakiin taliyo miyaanu jirin ciidamadiisu mushahar ka gadoodeen oo aanu dagaal ka dhalan xaggaas walaalow wax anaga ciidan agdooda ma jiraan isaan waa u sheegna ciidanka dowladda kasoo goostay wuxuu noo sheegay inuu deegaanka dhibaatadii uu ku hayay ka daynayo dadkiisa kamid noqonayo waxaa xaqiiqo noqotay inuu inta meesha jooga oo mushaar qaadanayay xalas qabadtiina wuxuu soo weeraray xarumihii ma- xarumihii maamulka marka wax gadood la yidhaha iyo wax mushaarka tamashaa midna ma jiraan laakiin miyaanu dagaalkaba kaa ahayn kaa miidana wejiyo badan aanay u ekeenna u yeelaysaan oo dhinac kale uun kula galgalanaysaan oo culayskii idinkaidi haystuna meelo kale kula galgalanaysaan walaal codka aad aad iga gudbaya laakiin waxaan kuu sheegaynaa inagu warkanagu waan kuu sheegaynaa waa wax xaqiiqo ah mana rabno inaan xaqiiqda saxbaan saarno waxa xaqiiqdana koley dadka ay deegaankuna way ka warqabaan inaguna waa sidaan u sheegayna khasaaraha dhinaciinna maxaa ogtihiin maxaa horta dhinaciinna soo gaadhay khasaaraha haddaan ku weydiiyo
khasaaradii waa waantana waxa waaye anaga dhankanaga waa dhaawac waa jira halgii oo dhimashaar dhankanaga wuu jira intaas ayaa koleyna soo gaartay laakiin khasaaro baahan oo shacabka lasoo gaarsiiyey shacabkanaga la gaarsiiyaa jirta meelo madaasiic lagu garaaca way jiraan shacab waxa weeye wax loo geysto kale way jiraan wa garaafo way jiraan shacabka soo gaartay laakiin aad baa ilaahay noogu yasiray